waxaa maanta si rasmi ah oo uga bilowday somalilan imtixaanka shaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyadoo ardada sanadkan u fadhiisatay tiradoodu ay gaarayso afartan kun oo arday haddaba khadar maxamed cakule ayaa imtixaankaasi waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka waxbarashada somalilan axmed maxamed toorno iyo guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax axmed toorno ayaana ku horeynaya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay khadar iyo v o a ba waxaa jawi aad u wanaagsan oo qurux badan ayuu ku bilaabmay runtii si deganaana oo ardayda iyo dadkii ka shaqaynayay iyo waddankuba u degan yihiin buu ku bilaabmay ilaa haddana uu ku socdaa insha allahu kuna socon doonaa runtii shaqo badan bay hawshani ahayd xafiiska imtixaanaadku bilihii lasoo dhaafay oo dhan hadh iyo habeen waxay ku mashquulsanaayeen in ay imtixaanka diyaariyaan la qiimeeyo oo laga daba eego ciddii diyaarisay iyadoo imtixaankaana la doonayo inuu si cadaalada u dhaco oo aanu sina u bixin runtii way ku guulaysteen rag khibrad labaa hogaamiya oo dee oday daa-uud iyo oday qalile iyo ragga kale la shaqeeya hablaha la shaqeeya markaa arrintaasi si guula ayay ku bilaabantay waanay ku dhammaan doontaa insha allah
sidee bay tahay doorka hablaha ee imtixaanaadkan waa runtaa khadar oo horta wasaaraddu waxay ku dadaalaysay in hablaha aada loogu dhiirigeliyo fursaddaana anoo ka faa'idaysanayo waalidiinta waxaan leeyahay hablaha iyo carruurta baahayaa gaarka qabtaba waa in la keeno waxbarashada markaa afartan kun oo arday baa gelaya imtixaanka afar iyo toban kun oo secondariya iyo lix iyo labaatan kun oo dugsiga dhexaa habluhu kama yara markaa runtii sanad walba way soo kordhaysaa marka laisbarbar dhigo tirada hablaha iyo inamada iyadoo guud ahaan ardaydu ay ay kordhayaan haddana tirada saamiga ay habluhu ku leeyihiin wuu soo kordhayaa maalin walba wasiir marka la eego afartanku waa number badan markaa waalidiinta laftooda dhiiribaa ku jirta in carruurtii ugu badnayd ay xagga waxbarashada tegayaan numbarku inuu korayo markaa sanadii hore lagu sii tijaabiyo si xoog lagu kordhayaa weliba sababo badan oo isbiirsaday baa keena ta koowaad sidaa aad u sheegtay tirada dadweynuhu way kordhaysaa boqolkiiba saddex baa lagu qiyaasaa inuu sanadkiiba tirada dadkeenu kordhayso waa ko laba horumarka waxbarashada meela aan iskuulla lahayn oo iskuulla loo dhisayo iskuulladii jiray oo kalba la fidinayo ayaa iyaduna qayb ka noqonaysa ta saddexaadna waxa weeye wacyiga waalidiinta oo maalinba sii kordhaya oo waxaa waalid noqonaya dad waxbartay kuwii aan waxbarasho fursad u helina way arkayaan ubadkii waxbartay iyo kuwa kale inay ay kala duwan yihiin waxaan rajaynaynaa in ay boqolaal ku gaari doonaan haddii ilaha yidhaahdo wasaaraddu agab ahaan iyo aqoon ahaan ma ku kalsoon tihiin inay boganayso tirada intaa laga imtixaanka u fadhiisatay si fiican bay uga adagtay xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda intii kale oo la shaqaynaysa alxamdulillahi waa mahad ilaahay in aanay si fiican ugu filan yihiin waxaa ka shaqaynaya kun iyo shan boqol oo shaqaalaha ciidanka bilayska oo iyaguna ay tahay in loo mahadnaqo mar kasta inagoo mahadnaqayna haddana imtixaanaadka gaar aan ugu mahadnaqno laba kun oo oo askari baa ayaa imtixaanka ilaalinaya oo heegan iskuol walba hortaagan marka somalilan si buuxda ayay ugu filan tahay oo ay wasaaradda waxbarashadu ay u hogaaminaysa xaggaa mas-uulga tahay aad iyo aad baad maadsantahay wasiirka waxbarashada iyo sayniska somalilan axmed maxamed diiri axmed toorno oo igu warramayay magaalada hargeysa daawud axmed farax gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka qaranka haddaan kaaga warramo jawigu horta ilaahay baa mahad leh sidii ugu wanaagsanayd oo nabadgeliya caafimaadu uga bilaabmay dalkao dhan laga soo bilaabo buraan ilaa saylac nabadqab bay ku wada tegey saaka nabadqab buu uga wada bilaabmay siddeeddii subaxnimo ayaanu ka daahfurnay iskuulka sheekh madar aniga iyo wasiirka wasaaradda waxbarashadu dalkii oo dhanna gobollada barina waxa u tegey wasiir ku-xigeenkii sidaa darteed iyo agaasimihii guud dabadeeto hawshu ilaa iminka wax aan nabadgelye ahayn oonu haynaa ma jirto wuuna wada bilaabmay imtixaanku dalka si qurux badan oo caafimaad ku jiro ku dheehan yahay oo nabadgelya ku dheehan tahay buu u bilaabmay waxaa kaloo ka qayb qaadanaya runtii ilaa kun iyo shan boqol oo ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo iskugu jira mataqaanaa guddoomiye goobeedyo ilaaliyayaal waxaa kaloo intaa dheer laba laba kun oo iyaguna ku dhow iyo in ka badan oo ah ciidamada nabadgelyada oon runtii jecelayn halkan si weyn uga mahadnaqo oon dee iyaga la-aantood kabashkabistu badan lahayd runtii oo sanad walbana aan halkan u marin uga faa'idaysanayo ciidanka nabadgelyada bilayska oo si qurux leh noolo shaqaynaya muddaba weligoodba intuu imtixaankaasi socday iyagana halkan baan maanta mahadnaq uga diraya imtixaanaadka had iyo jeer waxaad ardayda odhan jirteen inta badan waxaa ka hadli jirteen arrinta la xidhiidha in sugnaanshaha gaar ahaana moobilo ama wax la mida inaanay ardaydu la imanin bal ka waran aad baad umaadsan su-aashaasi waa muhiim baaladaas horta waa baxlada dhiigga nagu yareeyey nimco walba nusqaan bay leedahay faa'iidadoodii khasaarahaasina wuu keenay runtii waxa weeye sanadkan ardayda maadaama duruufo ay jireen mataqaana abaaro iyo covidkii horta sanad awal waxaanu ka qaadi jirnay afarta sare dugsiga sarea laga qaadi jiray kuwa sare kuwa dhexana waxaa laga qaadi jiray shanaad ilaa sideedaad sanadka waxaanu ku soo koobnay waxaanu ka qaadaynaa keliya fasalka afraad ee dugsiga sare iyo sideedaad intaa markaa waxaan aad ugu rajo weynaa ilaa iminka weli wax moobila ma hayno waxaan ku rajo weynaa sanadkan moobil la-aan inuu noogu dhammaado taasa ilahay ka baryaya afartan kun bay ku dhowdhow yihiin ardayda u fadhiisanaysaa markaad eegto xagga kale marka la eego hablaha iyo inamada waxaad moodaa inay soo kaceen habluhu ma dareens aad iyo aad ha waan aad baan ugu hambalyeynayaa waalidiinta hablaha dhashay iyo inamada horta waan u hambalyeynayaa waxa weliba aad iyo aad ugu hambalyeynaya hooyooyinka waayo waxaad moodaa habluhu marka runta laga hadlana way ka way kaga fiican yihiin wiilasha markay noqoto tartanka xagga tacliinta laakiin dee weelka dhaq iyo calaxooxda dub baa habsaamin jirtay hooyooyinka arrintu way ka fudeeyeen hablihii inamadii way tartamayaan weliba waxa ku waxa ku horeeya oo calanku u taagan yahay hablaha waxaan rajaynayaaba sanadka soo socda inayu ka hor ka bataan inamada hadduu ilaha idhaah xagga farsamada gacanta ar- ha ilaa laba boqol oo arday oo dhowdhow boqol iyo siddeed iyo siddeetan arday oo iskugu jira technical institute-ka burco waxaa kaloo jiraan toddoba arday oo iyaguna dugsiga sare beeraha ee degmada beer ka baxaya burco markaa waa nimco somalilan ilah waxaa leeyahay daa hawsiyaadiyo nimcada waxaan uga faa'iidaysanaya waxaan leeyahay ardayda iyo waalidiintaba waalidiinta aad baan ugu hambalyeynaya ardaydana guul baan u rajaynaya waxaan leeyahay degenaanshaha ha inoogu bilaabma ilaah ha inoogu dhammeeyo waxaanan farayaa ardayda inay mustaqbalkoogii ay tahay berrito wax ku noqonayeen ama ay jaamacad ku gelayeen ama dugsiraa ku gelayay markaa deganaan wixii broblemana xafiiska imtixaanaadka la xalilaya inuunu qofna dhiigga ku kicin ee wixii laga doono waxaan u samaynay ilaa lix guddi oo imtixaanaadka oo lala xidhiidhayo oo wareegaya wixii broblem ku haysta qodadaasun baad u sheegaysaa balaaya markaa ma jirto kaasina waxa uu dhegeystayaal ahaa guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax waxa uu warramayey wariyaheenna qatar maxamed cakule waxaana ka horreeyey wasiirka waxbarashada ee somalilan axmed maxamed toorno